dor maria vankerkhof oo ah agaasimaha w h o ee cudurada faafa iyo u diyaargarowgaya ka hortagga masiibada ayaa u sheegtay suxufiyiinta magaalada geneva in covid sagaal iyo toban weli dhammaan fayrasku waxa uu ku wareegayaa dhammaan dalalka xogta laga helay nidaamkeena ilaalada ku salaysan ee siddeetan iyo afar waddan ay sheegayso in tijaabooyinka sares ay kor u kaceen dhowr toddobaad ayay tiri dor maria van kerkhof madaxa ururka caafimaadka adduunka tedros adonom gabriosos ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhammaadka covid sagaal iyo toban masiibadu inay tahay khatar caafimaad oo caalamiya may shanteedii labada kun iyo saddex iyo labaatankii tan iyo markaasina ururka caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka helay macluumaad rasmi ah waddamo kuwaas oo ku saabsan tirada cudurrada cusub dhimashada iyo kuwa kale ee muhiimka ah taasina waxa ay ku qasabtay saraakiisha ururka inay dhex maraan mareegaha dowladda iyagoo eegaya warbixinada wasaaradda caafimaadka si loo xaqiijiyo isbeddelka dadka la dhigayo cusbitaallada ee la xiriira caabuqyada covid sagaal iyo toban waxaan aragnay koror ku yimid heerarka cusbitaal dhigista qaaradaha ameerika yurub bilihii lasoo dhaafay mid ku yimid galbeedka basifiga iyadoo ay macluumaad bixinayaan soddon iyo shan waddan oo ka mid ah laba boqol iyo soddon iyo afar dal labadii sano ee lasoo dhaafay waxay xustay maariya vankerkhof in uu jiray hoosu dhac naxdin leh oo ku yimid tallaalka gaar ahaana shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay lixdan sano oo ah laba ka mida kooxaha halista ugu jira cudurka saraakiisha ururka caafimaadka adduunka waxay indhaindhaynayaan in dowladaha iyo dadkooda ay qaateen dareen kalsoonaan ah sababtoo ah saameynta covid sagaal iyo toban ayaa hadda ka yar sidii ay ahayd intii lagu jiray musiibada si kastaba ha ahaatee waxay sidoo kaleeto ay ka digayaan intaasi ay si xun ay isu beddeli karto maadaama difaacii lagu heli jiray caabuqii hore iyo difaacii lagu heli lahaa tallaalka uu gabaabsan yahay ururka caafimaadka adduunka w h o waxa uu ku talinayaa in dadka ku jira kooxaha halista ugu badan ay helaan tallaalka covid sagaal iyo toban laba iyo toban bilood gudahood ee qiyaastoodii ugu dambaysay si loo kordhiyo qaadashada iyo ilaalintaba waxaana uu ku talinayaa dadka inay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban oo ay la socdaan xilligooda